fikrad ganacsi oo ku cusub deegaanka waxay kaalin weyn ka qaadataa in ganacsigaasi uu helo macaamiil badan aqoon-yahan mawliid mukhtaar oo ka mid ah aqoon-yahanada barate cilmiga dhaqaale ee ku nool magaalada jowhar ayaa ku baaqay in tixgelin la siiyo dadka keenay fikradaha ganacsi wuxuuna maamulka hiirshabelle ka codsaday in fikradaha qaar dadka markay la yimaadaan uu maamulku ku tixgeliyo islamarkaasina in muddo ah loo xayiro in fikradaasi uuna qof kale la iman karin haddii maamulka ay ahaan lahayd xataa waxaan ku dhiirigelin lahaa in qofka markaas innovationka la imaado wax abuurto asaga hal abuur saxan la yimaado bulshadan wax cusub u keeno in ilaa iyo atleast uu faa-iidiisii ama waxyaabihii oo mataqaanaa oo oo ilaa uu ka gaaro ama xoogaa rewards fiican intuu ka helaya in horta loo xiray ganacsigaas maadaama dadkii ay yihiin dad oo innovation aan lahayn oo qofkii markaas wax soo hindisa lala barbaryaaco suuqii lagu cariiriyo in qofkii innovation la yimaado shati fiican ay siiso wasaaradda ganacsiga shatigaasna loo xiro ilaa qofkan faa-iidadiisa uu ka helaya ganacsigaas loo xiro si dadka kale ee ganacsatada ah ay iyagana ugu dhiiradaan inay hal abuur la imaadaan tusaale haddii qofkan loo xiro oo faa-iido badan ka helo oo dadkii bulshadana si sax ugu adeego waxaa dhacaysa dadka kale ee suuqa ku ciriiri lahaa iyagana inay innovation la yimaadaan wax dadka wax tari kara la yimaadaan si iyagana looga xiro faa-iido kale uga helaan marka waxaa qeybka noqon kara in lagu dhiirigeliyo dadka ganacsatada inay wax fiican oo qurux badan la yimaadaan waxaa ku dhiirigeli kara in job security ay helaan ganacsiga yarka ay furteen inaan looga daba tegayno lagu qashaadayno dadka jeebuur markaas ay wixii markaas ay ay keeneen wax ka quality fiican oo ka sareeyo oo iyaga ay ka koobiyeen aanay helin in qofkan space loo siiyo inuu wixii faa-iida ka helo dadka kalena iyagana aysan kusoo xoomin waxa qofkan walaalkood oo bariiska ka raadsanaya iyagana ay innovation kale ku qurux badan ay la yimaadaan